bishan waxay ku buuxdaa toban sano markii ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya amisom ay howlgalkooda ka bilaabeen gudaha dalka soomaaliya muddadaasi guulo iyo guuldarooyinba way kala kulmeen gudaha dalka soomaaliya warbixintan waxaa inoo diyaariyey haaruun macruuf toban sana ka hor toddobaadkan bishii maarso sannadkii labada kun iyo todobada waxaa soomaaliya markii ugu horraysay soo caga dhigatay diyaarad siday unuggii ugu horreeyey ee ciidamo nabadilaalin ah oo ka socotay dalka yuganda waxaa xilliyo kala duwan iyaguna ciidamo ku biiriya amisom waddamada burundi kenya etoobiya iyo jabuuti iyo siralyon oo goor dambe la baxday ciidankeeda sababo la xidhiira cudurkii ebola ee ka dilaacay waddankaasi iyo waddamo kale oo ku yaala galbeedka afrika rashiid cabdi waa madaxa hay-adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee i c g xafiiskeeda nairobi horta tan ugu horreysa waxaa weeye in ay ku guulaysteen xagga maaragtay dagaalka ay kula jireen al-shabaab maxaa yeelay magaalooyin badan iyo tuulooyin badan ayaa laga saaray al-shabaab guulaha ay gaadhay amisom oo kaashanaysa ciidamada soomaalida waxaa garab socday dib u dhacyo waaweyn magaalooyinkii laga qabsaday al-shabaab waxay noqdeen meel maaragtay aan si wanaagsan loo maamuleynin oo mar walba la isqa qabsanayo oo baalihi ay iska soo horjeedaan dowladihii isxigxigay ee dalka ka hana qaaday waxay si weyn ugu tirsanaayeen ciidamada amisom oo u suurtogeliyey doorashooyin iyo inay awooddu si nabad ah ku kala wareegto labiyo labaatanka kun ee ciidamada amisoma waxaa ka garab dagaalamaya ciidamo soomaaliyeed marka ay haddaba noqoto dhismaha ciidanka soomaalida hadallada aan kor loo qaadin balse looga sheekaysto golayaasha siyaasadda soomaalida dad badanna ay isweydiiyaan waxa weeye waddamada saamaynta ku leh dhismaha nabadda soomaaliya iyo howlgalka nabadilaalinta ee xilligan ka socda soomaaliya ma doonayaan inay soomaaliya ciidan yeelato su-aashaasi waxaan hordhigay wasiirka gaashaandhigga jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diini hadday dowladaha dariska ku fakarayaan hadda arrintaasi arrin wanaagsan maahan laakiin waxaa bottom lineka waxa weeye yani waxa weeye saldhigu waxa weeye dalka dadka u dhashay in ay ka shaqaystaan dhistaanna ciidankooda ayay u tahay saldhig wadajirkooduuna ku dhismi karaa kasakow haddaba guulaha iyo guuldarrada ciidamada amisom iyo kuwa soomaalidaba waxaa xusid mudan inay nafhurid badan sameeyeen khubaradu waxay sheegeen in amisom howlgalkeedu yahay mid ka mida kuwa ugu dhimashada badan dunida dhinaca ciidamada soomaalidana tirada ku dhimatay dagaalada ay ku difaacayaan dalkooda waxay gaadhaysaa kumanaan waxayna maalin walba daadiyaan dhiigooda waxayna galaan furimaha dagaalka iyaga oo aan haysan qalab iyo hub wanaagsan intaasina waxaa u dheer inay dagaalada marar badan ku galaan gaajo iyo mushaahar la'aan aad iyo aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariya dhegaystayaal waxay naga xasuusina in warbixintaasi ay qayb ka tahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo iyo tan fiidka hadduu ilaah yiraahdo